أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosoo wala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah ee baay oo maanta gelinkii dambe goob fagaara ah ku fulisay xukun qisaas ah xukunka maxkamadda ka soo baxay ayaan caawa idiin haynaa dab xooggan oo ka kacay guri keyd hub uu ahaa mid ka mida mucaaradka kooxda riddada maxaa ka jira in kooxda riddada ay si ula kac ah dab u qabadsiisay gurigaas waraarkii ugu dambeeyey ayaan caawa idiin haynaa dhacdo argagax leh oo laga soo wariyey deegaan ka tirsan gobolka sool maleeshiyaad hubaysan oo xasuuqay kow iyo labaatan ruux qodobada kale waxaa ka mida maxaa ka soo kordhay iska hor imaadyadii khasaaraha dhaliyey ee ka dhacay duleedka magaalada garoowe ee gobolka nugaal sideese maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland wuu u maarayn doonaa cadaadiska uga imaanaya xasan gurguurte dufcad ka qalinjabisay macad soo saara haweenka daaciyaadka ah oo hiiraan shahaadooyin lagu guddoonsiiyey maxaan ka naqaannaa fadliga maalinka yowmu cashuuraa oo ku beegan maalinta khamiista ah ee nagu soo fool leh kelimad amuurahaasi daarran ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo faahfaahsan fagaara ku yaala degmada buulo fulaay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay waxaa galabta ka dhacay xukun qisaas ah oo ay fulisay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ah ee wilaayadaasi taas oo la hor keenay nin horey qof muslim ah ugu dilay deegaan hoostaga degmada buurhakabo ee isla wilaayadaasi haddaba ku soo dhowaada xukunka maxkamadda ka soo baxay iyo fulintiisa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alqaa'il walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab wsalaatu wasalaamu cala almabcuuhi raxmatan lilcaalamiin alqaa'il لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أما بعد وحان هلكان كآخرين دونا حكم قصاص أه oo ay maxkamaddu xukuntay kaasoo u dhacay sida soo socota faahfaahinta dacwada dilka waxaa dacwad lid ku ah eedaysane xasan aadin yarow da'diisuna ay tahay labaatan sano keensaday maxkamadda awliyaa'u damka kale ah saqaawe macallin ibraahim oo ah aabbaha wiilka dhalay iyo hooyada wiilka dhashay raxmo xaaji siidow dacwadana waxay u dhacday sida tan wiilkan wuxuu iga dilay wiilkayga la odhan jiray cali nuur saqaawe oo jiray labaiyo labaatan sano meesha la yidhaahdo gumaraay oo hoos tagta buurhakaba una dilay si ulakaca kuna dilay toorey kagana dhuftay laba meelood oo caloosha ah waxayna ahayd xilli maalina haddaba maxkamadda waxaan ka dalbanaa inay ii qisaasto ninkan u dilay wiilkayga si gardaraa jawaabta eedaysanaa waxaan wiilkan gacantayda ku baxay wuxuu watay mobayl mobaylkii ayaan ka dafay waana kala orday oo kala cararay kadib wuu isoo ceersaday oo waa iga dab yimid ee dhulka ayuu igu dhuftay anigana towraydii u xirnayd intaan ka siibtay ayaa laba meelood caloosha kaga dhuftay sidaas ayuu ku dhintay aniga ayaa dilay waxaan maxkamadda ka codsanaa in ay cafiyaan ehelada xukunka maxkamadda kadib markay maxkamaddu dhagaysatay eedda dilka ahayd iyo jawaab celinta eedaysanaha oo ahayd qiraal una bandhigtay xaaladda dilka u dhacay sharciga una caddaatay maxkamadda inuu yahay dil kas ah shuruudihiina laga helay waxay xukuntay maxkamadda dil qisaas ah waxayna ku xukuntay eedaysanaha magaciisu aan kor ku soo sheegnay kadib markii ay maxkamaddu xukunkaas ay riday qisaaska ah awliyadii damka way ku qanceen oo way qaateen waxayna maxkamaddu ka codsadeen in xukunkaasi dilka ah loogu fuliyo ninka wiilkoodii dilay kadib maxkamadiina way aqbashay haddana waxaan halkan u fadhinaa wiilka waa wiilka hortiina fadhiya oo wiilka dilay qisaaskii in lagu fuliyo ha lagu fuliyo qisaaska ha lagu fuliyo allahu akbar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka yowmu cashuuraa waa maalinka tobnaad ee bisha muxaram waana maalin barakaysan oo qiimo weyn ku dhex leh taariikhda islaamka waana sunne in la soomo maalinkaasi sida laga wariyey suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana dhammaan muslimiintu ay u tahay fursad marla arag ah sannadkiiba haddaba si aan wax badan uga ogaanno annaga iyo idinkaba ku soo dhowaada kelimad amuurahaasi ku saabsan oo uu inoo jeedinayo sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxaana xusid mudan in maalinta berri ah ay tahay sagaalka bisha khamiistuna ay tahay tobanka bisha ah ee yowmu cashuuraa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد een bishii waxaan ku jirnaa koowaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada bishii muxaram baan ku jirnaa bisha muxaram waxyaaba badan bay leedahay waa bishii koowaad oo sanadkan way tahay waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a yowma cashuuraa maalinka loo yaqaano oo maalinka tobanaad oo bisha zika ka mid a mase bisha muxaram maalinkeeda tobanaad ah maalinka tobanaadka cashuuraa loo yaqaano waa maalin min ayaam illaah maalmaha ilaahay waaweyn buu ka mid yahay waa maalin ilaahay subxaana watacaala owliyadiisa u gargaaray cadowgiisana uu dumiyey oo uu halaagay sida jirto nabiyullaahi muuse calayhi salaam daaquudka ugu weyn oo ummadda ku haystay wuxuu ahaa fircown fircown si kasta xujada markii uga oogay wuxuu usoo dhigtay nabi muuse calayhi salaam iyo inta raacday ee rumaysay inuu ka takhalluso ilaahayna wuxuu ku amray subxaana watacaala habeen inay ka baxaan fircown iyo ciidankiisa way soo daba dhigteen waa berigii iyo badii baa hortooda soo qabatay nabi muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii markaasay aada u calaacaleen markaasuu yidhi ka daaya calaacalka rabbi baa ila jira subxaanahu watacaala isagaana sidii loo badbaadi lahaayna tusahaya isagaana badbaadina calaacalka iska daayuu ku yidhi ilaahayna wuxuu faray subxaana watacaala ushiinu ku dhufto badda baddii baa kale istaagtay wadooyin cadcad baa ka baxay sidii ilaahay noo sheegay subxaana watacaala qur-aanka qisadiisa sidii buuraha ayay biyihii u kala istaageen markaasay ka gudbeen nabi muuse calayhi salaam iyo ee mu'miniintii la socotay way ka gudbeen markaasuu nebi muuse damacay in ay biyihii inay isku laabtaan marka oo sideeda noqdaan sigii cadowgii fircoon oo soo daba taagnaa si ay biyaha dhexdooda u galaan mid kaletaana ilaahay subxaana watacaala oo halkaa ka wadayo meeshii nabi muuse calayhi salaam iyo mu'miniinta lagu badbaadiyey in gaalada fircoon iyo wixii la socday ilaahay meesha uu ku baabiyo ilaahay ugu talagalay watrukil baxra rahwan baa ilaah yidhi Aa, baxarka iskaga tag isagoo afka kala hayo oo kala taagan iskaga soco baa layidhi markii ay ka baxeen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii markay ka baxeen gaaladiina way soo galeen markay ku soo dhammaadeen biyihii ilaahay baa subxaana wa tacaala ku dhaqaajiyey biyihii baa lagu hafiyey oo lagu halaagay maalinkaana marka waxay ku aadanayd yowmu caashuuraa maalinka tobanaadka ee caashuuraa ayay ku aadanayd maalin weyn weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala owliyadiisa ambiyadiisa uu badbaadiyey iyo mu'miniinta cadowgiisana uu halaagay fircown iyo wixii la socday marka saa daraaddeed waxay u tahay maalin nasri iyo guul mu'miniintay u tahay maalin halaag iyo baabacna waxay u tahay kaafiriinta iyo ilaahay cadowgiisay u tahay saa daraaddeeda nabigeena sala allahu calayhi wasalam markuu arkay yuhuuddii inay soomhayaan yowma cashuuraa wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bimuusa minkum nabi muuse annaga ayaa inka mudan buu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad yahuud tihiin iyo wixii la halmaalo bukhaari iyo muslim sida ay soo saareen waa xadiis saxiix ah marka maxaa yeelay nimankaa waa gaalo ambiyadii ilaahay bay ku kufriyeen hataa nabi muuse calayhi salaam ay sheeganaya way ku kufriyeenoo ee wa- diintiisu way inxiraafiyeen sidaa daraaddeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mudan iyo ummaddiisa ambiyadii oo dhan iyaga ayaa mudan ee nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam u dambeeyo ayaa mudan nabigeena marka saasuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa marka qolooyin yuhuudda yowma cashuraa way soomi jireen iyaga waagaasi waayihii dambena waxaa jiray niman la yidhaha shiici iyo raafida oo maalinkaa ka dhigay maalin murugo iyo baroorasho iyo oohin iyo ka dhigay maalin dhibaato ka dhigtay baa jira iyagana sunnadii saasay u khilaafeen iyo diintii iyagana inkaar baa ku dhacday halkaasay aadeen labadaba in lagu khilaafo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ha la khilaafo yuhuudda lafteeda ha la khilaafo gaalada ha la khilaafo yowma cashuraan ha la soomo uu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam markii hore soonkeeda waajib uu ahaa ramadaanka markii la waajibiyey culimmada islaamka sida ay bayaaninayaan iyo riwaayaadka markaasaa waajibkii laga qaaday sunnuu iska noqday sida nabigeenaba calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina hada yowma cashuraa walam yuktab calaykum siyaamuhu wa ana saa'imun waman shaaa saama waman shaaa falyufdir maalinkan waa maalinkii tobanaadka muxaram cashuraa weeye waajibni inkuma aha inaad soontaan qofkii marka doonaya ano- aniga waan soomi qofkii marka doonayo ha soomo qofkii kaleetana ha iska afuro bukhaari muslim baa soo saaray nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sheegay yukafiru asanata almaadiya buu yidhi sanadkii lasoo dhaafay baa lagu dimba dhaafaa buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam yowma cashuraa sida imaam muslim uu wariyey sidaasoo kale nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasic sida imaam muslim uu wariyey haddii aan baaqi noqdo noloshaan kusii baaqi noqdo ilaa sanadka soo socda waan soomi buu yidhi maalinka sagaalaadka ee ka horreeyay marka sidaa daraaddeed waxaa sunno ah yowma cashuraa in la soomo laguna khilaafo yuhuuddii iyo idii xataa soomi jirtay in lagu khilaafo oo la soomo maalinka ka horreeya cashuraa tobanaadka maalinka ka horreeya oo sagaalaadka in la soomo tobanaadkiina marka lala soomo waa maalinka ka horreeyay mase maalinka ka dambeeya in lala soomo oo maalinka kow iyo tobanaad in lala soomo sidaa lagu khilaafo yuhuudi maadaama nabigeenu uu yidhi calayhi salaatu salaam yuhuud ha la khilaafo ee soonkana waa sunno ee yowma cashuraa ha la soomo uu yidhi marka sidaa in loo khilaafaha ayaa fiican marka culimmada bacdu ahlilcilmi waxay sheegeen sida ibnulqayim iyo keyrkiisaba ay caddaynayaan waxay yidhaahdeen maadaama nabigeena calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa ha la soomo yahuudi gaaladana ha lagu khilaafo uu yidhi soonkii saddex noco ayuu noqonaya yowma cashuraa la soomaya saddexdaas noco kow waxaa weeye yowma cashuraa iyo taasucaa in la wada soomo maalinka sagaalaadka iyo tobanaadka labada maalmood in laisla soomo waana sida ugu fadli badan oo ugu fiican wa een, nooca labaadna waxaa weeye yowmu cashuraa in la soomo iyo xaadi cashara in lala soomo kow iyo tobanaadka in lagu daro yacni maalinka ka dambeeya yowmu cashuraa in lagu daro waa nooca ku xigo iyadan yahuudi waa lagu khilaafi waana sunno maadaama nabigeena uu yidhi ha la khilaafo maalin ka horeysa mas maalin ka dambeysaa lagu khilaafo nooca saddexaadna waxaa weeye in la soomo cashuraa oo bese in la soomo cashuraa bese in la soomo iyadoo un lagu gaabsado iyadan way iska banaan tahay oo waana sunno nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyadan waa la soomi karaa yowma cashuraa oo bes ah baa la soomi karaa marka een, naftayda iyo nafta mu'miniinta waxaan u rajaynayaa dhammaan een, maalinka khayrka badan soonkiisa een, inaan ka faa'iidaysano ilaahayna soo gaarsiiyey baan ugu mahadinaynaa maalin guuleed oo aan cadow ilaahay ka guulaysanana nooga dhigo maalin cadowga ilaahay oo dhabarka ka jaban uu ka dhigo een, ee, sida kaleetana soonka iyo khayrka ku jirana ilaahay subxaana watacaala uuna waafajiyo aan soonno dembigeena lagu dhaafo oo qofkii markaa soomi karo ee maalinka sagaalaadka waxay ku aadan tahay maalinka jumcada iyo sabtiga iskula aadan yihiin sagaalaadkii iyo tobanaadkii qofkii haddii sagaalaadka u dhaafana wuxuu ku dari karaa sabtiga iyo axaddu isku dari karaa maalinka sabtiga qofkii iska soomana oo cashuraa besoo ku gaabsadana isina waa heli karaa laakiin labada kale kasii fiican marka khayr badan baan in rajaynahayaa wajazaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dab xooggan ayaa ka kacay guri keyd hub u ahaa mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ee kooxda riddada soomaaliya waxaana jira warar sheegaya in gurigaasi ay si ula kac ah dab u qabadsiisay kooxda riddada soomaaliya qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo haya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa guriga mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ah oo muqdisho ku gubtay iyo qaraxyo laga maqlay dab xoogan ayaa maanta gelinkii dambe ka kacay guri uu magaalada muqdisho ka degan yahay mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee sida aadka ah uga soo horjeedo xukunka xasan gurguurte wararka ka imaanaya degmada howlwadaag ayaa sheegaya in uu dab qabsaday kaydadkii hubka nin lagu magacaabo jacfar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dabkan oo aan la ogeyn waxa sababay ayaa si gaar ah uga kacay qaybta kaydka rasaasta dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo isdabajoog ah kuwaas oo ka dhashay sanaadiiq rasaas ah oo uu dab ku qabsaday ilwareedyo ayaa sheegaya in uu jiro shaki ah in kooxda riddada ah ay dab ku qabatay guriga xildhibaan jacfar guriga gubtay waxaa horaantii bishan ka dhacay iska horimaadyo culus kadib markii ay ciidamada xasan gurguurte weerar culus ku qaadeen xasan cali khayre oo xilligaas ku sugnaa hooyiga maxamed jacfar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ay basbeeleen kaydadkii rasaasta hubka fudud iyo xabadaha r b g-ga ee halkaasi ku kaydsanaa xukuumadda muqdisho ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay ku guudinaysay in ay hubkadhigis ku samaynayso saraakiisha looga shakisan yahay in ay mucaaradka gacansaar la leeyihiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa faahfaahinno laga helayo weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka harasuuki ee hoostaga degmada ceelqaalu ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya bakhtigu waa laba askari oo kenyaan ah dhaawacuna waa laba askari oo isla kufaarta kenya ka mid ah mid ka midana uu yahay taliyihii xerada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askar ku dhaawacmay israsaasayn laba ciidan ku dhex martay magaalada garowe magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa galabnimadii shalay kontaroolka bari ee laga soo galo magaaladaasi ka dhacay israsaasayn kadib markii ciidamo ka tirsan booliiska maamulka la baxay puntland ay isku dhaceen koox hubaysan oo la socotay saddex gaari oo tigniko ah sida ay sheegayaan wararka horudhaca kooxda hubaysan ayaa la sheegay inay xiriir la leedahay siyaasi lagu magacaabo maxamuud mashruuc kaasi oo taageero ka helaya ciidamo ku sugan gobolka bari israsaaseynta ayaa la sheegay inay timid kadib muran ka dhashay iskuday ay kooxdaasi ugu gudbaysay gudaha magaalada garowe ilo amni ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof oo ka tirsan ciidamadii la socday maxamuud mashruuc ay ku dhaawacmeen iska horimaadka halka kooxdaasi ay markii dambe dib uga laabatay goobta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay burkina faso inta la hubiyey ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka xukuumadda riddada ah ee burkina faso ayaa lagu dilay weeraro hubaysan oo ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam ku beegsadeen baro ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidankaasi war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada jamaacada weeraro culus ku ekeeyeen bara kontarool oo ciidamada xukuumadda riddada wagaduugu ku lahaayeen tuulooyinka toogi iyo safinga oo ka wada tirsan gobolka wehigooya labadan weerar ay mujaahidiintu sheegeen inay ku dileen siddeed askari oo ka tirsanaa ciidanka riddada burkina faso halkaa sidoo kale lagu soo qanimaystay hub bootooyinka nooca dhugdhugleyda ah iyo agabyo kale oo ciidan waxayna sidoo kale mujaahidiintu gubeen gaari ciidan weerar saddexaad oo ka dhacay tuulada baasa ee gobolka didoogo ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa ciidanka riddada burkina waxaana sidoo kale lagu soo qanimaystay laba qori oo nooca kuwa daranduuriga u dhaca waa gartay maahirow maxay ahayd hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta la hadalhayay waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab baraha bulshadu ku wada xidhiirto ee loo yaqaan social media waxaa maanta si aad ah looga hadalhayay dhacdo murugo iyo argagax leh oo ka dhacday deegaanka adhicadeeye ee gobolka sool weerar bahalnimo ah oo maleeshiyaad aan haybtooda la garan ka geysteen duleedka laascaanood ayaa lagu dilay kow iyo labaatan qof oo isugu jira rag iyo dumar baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalada meydadka oo inta badan la kafaniyey oo waran gudaha deegaanka adhicadeeye kumanaan kun soomaali ah oo falcelinno ka bixiyey dhacadan ayaa sheegay in soomaaliya waxa ka socda ay yihiin dhacadan ayay ka gilgisheen salaadiinta iyo culimada gobolka sool waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gacangeliyo dembiilayaasha falkan geystay walaalka dhacadan dadka lagu laayay ee ka dhacday deegaanka adhicadeeye ayaa ahayd hadalhayntii ugu badnayd maanta ee baraha bulshadu waxayna dadku isweydiiyeen waxaa dhacdooyinkan argagax leh u gaaryeelay deegaanada ay ka jiraan maamulada dabadhilifyada ah maalmo ka hor ayay ahayd markii dhacdooyin fool xun ay sidan oo kale uga dhaceen degmada jaralaqsi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dufcad ka qalinjabisay macadka soo saara haweenka daaciyaadka ee hiiraan oo shahaadooyin la guddoonsiiyey munaasabadan oo ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayna ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey saddex iyo toban arday oo haween ah oo ka soo qalinjabiyey macadka khadiija bintu khuweylid ee soo saara haweenka daaciyaadka ah faraciisa deegaanka mukayle waxaana macadkan uu hoos tagaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ugu horrayn waxaa halkaasi kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أسبق علينا من نعمه الظاهرة والباطنة ونسأله سبحانه المزيد من فضله بعد حمد الله وعن كفر حسن هاي سوق يبقلك حفلة مع خديجة ولو تلقى لي دياريو قبلها داعياتك وحيابها إلهي سبحانه وتعالى لو مهديه يكمل wadcigeennii waaqiceenna aan ku jiri jirnay dumarka meeshii aan dhigi jirnay waad garanaysaan iyo qaabkay u noolaayeen haddana falilah alxamdu waa gabdho daaciyaad ah oo wax la baro diinka dadka gaarsiinaya xafladdan waxaan kaga qayb gelayaa insha allahu tacaala hal xadiid ayaan rabaa oo nabiga calayhi salatu wasalaam uu sheegay inaan dadka muslimiinta la wadaago nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay arbacun idaa kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya xifdu amaana wa sidqu xadiid wa xusnu khaliiqa wa cifatun fii tucma oo kamaa qaala nabiyu calayhi salatu wasalaam nabiga calayhi salaam afar arrimood buu sheegay afar tilmaan ama afar sifo oo qofka muslimka haddii laga helo wuxuu yidhi wax ku dhaafay ma jiraan falaa calayka maa faataka min addunya wax kaa tegey ma laha waxaad u shallaydo oo aad raadiso oo tixgeliso ma jiro haddii afar sifo laga helo laazim afartaa sifo qof kasta waa u hanqaltaagayaa oo inuu ogaado inuu jecel yahay waxaa u horeysa xifdu amaana qofka muslimka waa inuu aamin yahay waa inuu ammaano leeyahay ammaanada waxaa ka mid ah cilmigeeda xambaartay cilmigu gabdhuhu barteen oo intaasoon lasoo barayey oy xambaareen waa ammaanu calaa caatiqihim luqunta ka saaran inay gutaan oo bulshada gaarsiiyaan ayaa laga doonayaa tii kale waa mas-uuliyad berri qiyaama laisweydiinayo waxaad barataa ayaa xujo kugu noqonaya haddii aad gudan weydo ammaanadu waxaa weye cirkii dhulkii ayaa ka cudur daartoo qaadi waayey bani aadankaa markaa qaaday allahna subxaana wa tacaala markuu dadka mu'miniinta tilmaamayey suurat lmacaari sifaad badan baa la sheegay waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun kuwa ammaanada iyo ballanka ilaaliya waa sifo laga rabo qof kastoo muslim rag iyo dumar wuxuu doona ha noqdo inuu ku tilmaanaado qof aamin ah inuu noqdo talabaad waa sidqu xadiid sheekada iyo warka qofka inuu run ka sheego oo qof runloowa uu yahay runtu waa sifo fiican been baa kasoo horjeeda beentuna haddii waa min sifaati almunaafiqiin sifo fiican ma aha nabiga waxaa la yidhi calayhi salatu wasalaam qofku ma noqon karaa muslimka ah yacni fuli ma noqon karaa haa bakhiil ma noqon karaa haa haye beenaala ma noqon karaa nabiga ma yihin qofkii muslimkaa muuminkaa waa loo diiday sifadaa beenta ah marka yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaha wakunuu maca saadiqiin cilmigeen inaan ka run sheegno shaqadaan ahayn aan ka run sheegno cibaadada ka run sheegno oon saadiqiin oo sifatu sidqi falow sadaqullaha lakaana khayra lahu mudiirka macadka khadiija bintu khuweylid faraciisa deegaanka mukayle ayaa ka warbixiyey macadka iyo dufcada qalinjabinaysa ilaahay xamdintiisa kadib waxaan u mahadcelinayaa marti sharafka nagala soo qayb galay xafladda ikhtitaamka khadiija bintu khuweylid fii muxaafadati mukayle min wilaayati hiiraan aad baan ugu mahadcelinayaa jazaakum allahu khayran miisaankii iyo maarata xasanaadkiin allah kordhiyo saanta aad noo soo qaadeen macadka khadiija bintu khuwaylid oo maanta aan u fadhinay gabagabadiisii ikhtitaamka ah macadkani waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo afar bishii shanaad ayaa la furay ilaahay baan ugu mahadcelinaya intaas caafimaadna siiyey nana waafajiyey in culumta qur'aanka iyo iyo cilmiga kala duwan aan halkan ku baranno ardayda halkan fadhisa ee maanta qalan jibisay waxay barteen culum sharciya nooceeda kala duwan hadday tahay qur'aankii iyo culumtiisii oo dhan iyo haddii ay tahay siiradii iyo hadday tahay culum maarata axaadiistii iyo hadday tahay fiqigii iyo hadday tahay culum alcarabiya dhammaanna insha allahu tacala way qaateen ardaydaas ilaah waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala ayagana cilmigooda cilmi barakaysan oo gadaal usii gudbo oo muslimiinta sii gaaro ilaahay ka dhigo insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa arrinkaas aad baan ugu mahadcelin ugu farxayna ilaahay subxaana wa tacaala na waafajiyey ee waxaan ku gaaranay ilaahay iraadadiisa iyo doonistiisa ayaan ku gaaranay allaan ugu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala halkaas ayaan kelmadaydi ku soo gabagabaynayaa وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم intaasi kadib qaar ka mid a haweenkii daaciyaadka ahaa ee qalin jebinayay ayaa sameeyey bandhig السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية ندخل في الصلب الموضوع من عرض ضلبة معهد خديجة بنت خويلد ونفتتح الآيات من القرآن الكريم وتقرأ لنا ضالبة ياسمين شيخ علي تفضلي وأنت مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ويليه لنا الغضبة وتقرأ لنا ضالبة داقع اسمان تفضلي وأنت مشكورة الحمد لله الذي رفع راية الجهاد في عصرنا هذا وجعل العمل بالكتاب وسنة السبيل المخلصين وجعل الولاء والبراء تمحيصا بين حزب الله وحزب الشيطان وجعل الجنة دار المؤمنين وجعل النار عقب الكافرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اولا نقدم اليكم تحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد التحية مرحبا أيها ضيوفنا الكرام وأحبابنا الفضلاء مرحبا بالوالدين والمعلمين ومرحبا من شارك معنا في اختتام حفلة معهد خديجة بنت قويلد لعلوم الشرعية في محافظة مكيلة من ولاية الهيران الإسلامية نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا فتح هذا المعهد واختتامه وجعلنا من الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبعد الله نشكره لحركة الشباب المجاهدين بداية من أميرنا أبا عبيدة وبكل ولايات الإسلامية وخاصة بوالي الولاية الهيران الإسلامية ومكتب الدعوة الذين لم يألوا جهدا في تعليم المسلمين من أمور دينهم ويليه لنا تفسير القرآن الكريم وتقرأ لنا ضالبة فاطمة وويس سعيد تفضلي وأنت مشكورة قال لوحو يري يا إبليس وإلبي- إبليس وما لك معك ودع لا تكون أدنوهن مع الساجدين كو سجودا معوذا قال وحسير إبليس لما أكن مئه لأسجد مدو سجود لبشر آدم خلقته واتكابرت من صلصال دو بشق ريس من حماء دو ممدو مسنون إي قرمون قال وحسير فاخرج بح منها جناد حق إذا بح فإنك هذه إبليس رجيم مثل فقي أيات هاي وإن عليك الدشا ذوحا هذا اللعنة فقين إلى يوم الدين إلى ما نتسابع لمرنت لا قارو naqiib axmed jihaad oo ka mid ah waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ayaa la dardaarmay haweenkii daaciyaadka ahaa ee qalin jebinayay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله إلهي بان مهد اسكاله بعد الله وحمد علينا يا حركة شباب المجاهدين واسكو دبر جبيسي جهد كبحسي بلشد مسلمين تا إن أي يركود إيا وين كودا قوان ستين وحبرش لغولة داداله رقا واوين وحلبره قبلها وحلبره هويوينك وحلبره ولاش يركاي قبلها يرير مدارس لوفره سيدتك النقدان دد ديميت waqti iyo dhaqaalaba ku bixisay waxaan leeyahay ajarkiina allah idii badiyo miisaanka xasanaadka allah idii saaro annagana camalka jihaadka allaha noogu barakeeyo garashada waxbarashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda marka waxaan leeyahay juhdiga wadiin si laba laaba dardar geliya ayaan leeyahay maktabu dacwa ilaahay adinkana ajarkiina miisaanka xasanaadka allah idii saaro ardada aad soo saarteen oo ka taqarrujaysa macaahidda xafladda loo dhigi doono inaanoo nool inta uga qayb galana waa rajaynayaa insha allah dadaalkaas ummaddu idinku soo juhdigaas laydinku soo bixiyey iyo dhaqaalahaas laydinku soo bixiyey waxaa laydinka rabaa intaad tihiin boqol jibbaarkeedan idku soo saartaan wilaayada horumarkeedana ka qayb qaadataan islaamka horumarkiisana ka qayb qaadataan hiiraanaa joognaa walahaa baranne ma aha hamigu meel dheer waa socodku waa dheer yahay jidku waa dheer yahay inaad hamiga ku xirtaan inaad ummaddaas ilaahay diinta caalamka aad gaadhsiisaan waxaa kaloon leeyahay gabdhaha ha lagula dadaalo waxbarashada si ay ayaguna owlaadooda ay wax u baraan dadkeenna miyiga jooga keenna magaalada jooga waa inaan annagu macaahid dalabnaa waa inaan macallimiin dalabnaa oo wilaayada inta macaahid ay furayso inteed kale dhaqaalaheenna aan ku furnaa oon annagu ururinaa oon dhex tagnaa oo keena macad kala furaynaa labaan ku darsanaynaa saddexaan ku darsanaynaa dadka muslimiinta wilaayada hiiraan joogane intaasaa kula dardaarmaya wasalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi الحمد لله رب العالمين معز من أضاعه ومذل من عساه والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تبارك وتعالى نوم هدلنا إنان معيكي سفره بدن نسيي أمني أمان نسيي إسلام نما إيمان نسيي الحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحن أم هدلنا حركة شوال المجاهدين gaar ahaan wilaayadeena islaamiga ee hiiraan oo khaasatan maktab dacwa ila allah ee suurto geliyey midhahan quruxda badan leh ee aan indhaheenna ku hayno ilaahay tabaaraka watacaala waxaan u weydiinaynaa guud ahaan islaamka inuu noo baaqi yeelo ilaahayna tabaaraka wataala nimcooyinka na siiyey noo sii badiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macallimiintii dadaalka bixiyey iyo maamulkoodii ardayda aan arkayna maanta ee cilmiga aqoonta soo bandhigayey soo saaray iyagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ajirkooda ha badiyo mirahan hadda aan u jeednana ma ahan miro hadda iska beermay ee waa miro hore loo tacbay ee waalidka tacbay dhammaan waxaan leenahay alla tabaaraka watacaala ha idiin barakeeyo waxaan ku faraxsannahay dhanka kale aan hambalyaynaynaa inaan maanta idinkala soo qayb galno xiritaanka machadka khadiija bintu khuwayla xaqiiqatan marka la fiiriyo machadka ee marka la yidhaahdo magaalada mukhaylo waa dufcadii koowaad laakiin ka wilaaye ahaan waa dufcadii toddobaad ee qalin jebinays allah tabaaraka watacaala waxaa weydiisanayaa biasmaa'i wasifaatihi inuu nooga dhigo mid barwaaqa iyo wanaag aan ku gaarno insha allahu tacaala midda kale aan idiin dardaarmay waxay tahay inay diinta alla tabaaraka wataala ku sugnaataan macadkii khadiija laga baxay maca daalika intee la aaday meelihii gaalada loo sii socday meel hebelaa la aaday iyadana waa wax imtixaan ah sababtoo diinta waxaad alla u baratay waa inay wax xun iyo wax xasan aad ku kala fahantaa waa in cadowgaada iyo xabiibkaada aad kala ogaataa alwalaa walbaraa waa inay timaadaa meesha aad ku noolaanaysid ee naftaada aaminka ku tahay alla raalli kaaga yahay iyo meesha kale waa inaad kala garataa waxaan dardaarmayna waxay tahay marka insha allahu tacaala in diinta alla tabaaraka watacaala lagu sugnaado taat raayta tawxiidda la joogo qodobka kaloo dardaarmaya wuxuu yahay maanta cilmi ayaa la bartay allah tabaaraka wataala waxaad weys waxaad weydiisataan inuu cilmigiina allah tabaaraka wataala idinka dhiga cilmi naafic watacawudu billaahi min cilmin laa yanfac ilahina tabaaraka wataala aad ka magan gashaan cilmi aan waxba tarin oo hadday kaa insoo sheegayo waa jazakum allah khayran anigoo fursaddan ka faa'idaysanayo waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wataala gabdhahan noo barakeeyo xaqiiqatan waxaa farxad noo ah mar waliba oo xaflad la qabto ama xaflad walba oon tagna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan tagnaa machad ee gabdho ka soo qalin jibinayaan waana sharaf iyo karaam ilaahay tabaaraka watacaala waxaan u weydiinaynaa inuu khayr iyo wanaag siiyo cafi iyo caafimaadna siiyo cilmiga allah tabaaraka wataala u barakeeyo anigoo marka furaddaa ka faa'iidaysanaya waxaan dhihi lahaa ragga in ilaahay tabaaraka wataala ay ka cabsadaan fadhi ku diriradii ama meelihii lagu shaacabayey ayaan dhoowanahay diinteenna marti ayaan ka nahay amaama raxmaan marka aad tagtidna waxaa lagu weydiinaya cimriga ayaa ka mid ah mar waliba waad hadashaa hadalka aad hadashid waa la qorayaa in kaana khayran hadduu khayr yahay khayr kuu noqonaya hadduu shar yahayna shar ayuu kuu noqonaya hadduu maalaayacan yahay maalaayacan ayuu kuu noqonaya bal carabkaada kontarool inta aad ku hadashid maalin walibo xarfo ama kelimaad aad ahayd haddii laguu qoro laguu xisaabiyo oo maalin ilaahay tabaaraka diintiisa aadan ku baranin aad khayr ku sheegin heer hebel iyo hebel iyo hebel iyo maaragtay fadhi kudur la iska faaxlay faa'idaa ma laha waxaan dardaarmaynaa insha allahu tacaala aan ku boorinaynaa sidii gabdhaha allaha barakeeye ay usoo maaragtay ajiibeen ay usoo xaadireen xalaqaadka cilmiga raggana ha yeeraadaan ama ha weynaadaan inay soo qaabilaano insha allahu tacaala idin waa dardaarmaynaa machadkeennii khadiija degmada mukayla xafladiisa insha allahu tacaala meeshaas ayay nooga xiran tahay haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha muxaram waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbino idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دينا شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا